fii umuuri sita alأwalu ka koowaad waxa weeyaan asabab oo sababta kuu kalifaysa cibaadadan iyo camalkan aad ilaahay ugu dhowaanayso waa inay noqoto kii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam camalkaasi ku kaliftay haddaad cibaadada sabab uga dhigto waxaanu sharcigu sabab uga dhigin cibaadadaas waxay noqonaysaa midaan waafaqsanayn hadyigii rasuulka oo rasuulka aanad kaga dayan kaman sallaa sida qofka tukaday rakcatayni laba ragcadood buu tukaday bisababi nuzuuli lmatar roobka soo daaya awgeed buu laba ragcadood tukaday oo wuxuu uhi markuu roobku da-o laba ragcadood baa la tukadaa qofkaasi dee rasuula kumuu dayan calayhi salaatu wasalaam waayo rasuulku roobka soo di'itaankiisa kamuu dhigin sabab keensanaysa in laba ragcadood xaaladdaasi la tukado markaa niyadiisu ha wanaagsanaato ilaahay ha u dhowaanaya laakiin mutaabacadii baa ka maqan iyo kudayashadii rasuulka athaani ka labaad waa aljins macnaa nooca waa in lagaga daydo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cibaadada waa inay noqoto noocii rasuulku uu sameeyey oo haddaad nooc kala samayso oo rasuulku aanu samayn calayhi salaatu wasalaam niyadaadu ha wanaagsanaato laakiin kudayashadii baa kaa maqan kaman akhraja sida ka saaroo kale zakaata fitri zakadii fitriga ayuu saaray naqdan lacag buu ku bixiyey niyadiisu waa wanaagsanta wuxuu isleeyay waajibkaa ka soo baxa oo ilaahay ugu dhowow bixinta zakadaas laakiin dee noocii rasuulku uu bixiyey calayhi salaatu wasalaam uu bixin oo halkuu rasuulku yidhi zakaatu lfitri waa tucma lilmasaakiin waa quud masaakiinta la siinayo isagu lacag buu dhiibay markaa cibaadada nooceedii uu ku khilaafay rasuulka calayhi salaatu wasalaam athaalidu ka saddexaad alqadr wey xagga qadarka iyo qiyaas waa in lagaga daydo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo haddii rasuulku cibaadada uu u yeelay qadar mucayan oo go-an intii waa inaanad ka kordhin haddii aanu qadar u yeelin oo cibaado iska furan ay tahayna adigu waa inaanad qadar u yeelin ee furnaanteeda aada ku dayso oo inta aad ka samayn karta aad ka samaysa sida dikrullaahi oo kale imika ilaahay xuskiisu waa cibaado mutlaqa oo iska sii daysan inaad subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar aad iska tidhaahdo tiro go-an adigu ha u yeelin haddaad tiro go-an u yeesho aad tidhaahdo annaga qoladaydu xertayadan wardigayagu maalintii waa kun dee nebigaad khilaaftay calayhi salaatu wasalaam rasuulku ma odhan wardigeenu maalintii waa kun ama waa laba boqol ama waa saddex boqol haddii rasuulku tiro go-an uu u yeelayna tiradii waxa weeyaan ha dhaafinin kaman sallaa waa sida qofka tukaday almaqriba salaadii maqrib arbacan afar ragcadood buu tukaday mutacaamida si uu la kaca arrinkaa isagoo u samaynaya oo arrinkaasi sahwi aanu ka ahayn salaada maqrib waa salaad xadidan oo saddex ragcadood buu rasuulku tukaday calayhi salaatu wasalaam qofka markaa afar ka dhiga xaggii qadarkii iyo tiradii iyo qiyaastii buu ku khilaafay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka hadduu leeyahay anuu cibaadadan badinayaa oo afar baan ka dhigaya taasi laga yeeli maayo oo cibaadada badinteeda adiga laguma dirsanayo intii laguu sharciyey unbaa lagu uhi samee alraabicu arrinka afraada rasuulka lagaga dayanaya waa alkayfiyatu waa qaabka weyn qaabka cibaadada loo samaynayo lafteeda waa qaabkii rasuulku u sameeyey waa in loo sameeyo haddii qaab kale iyo kayfiye kale adigu aada iska samaysato rasuulka calayhi salaatu wasalaam cibaadada kagamaa dayan kaman tawadaa sida qofka weysaysta oo kale oo fa bada'a ku bilaaba birijlayhi labadiisa lugood oo khatama ku gebagabeeya biwejhi wejigiisa meedhitaankiisa qofkaasi waa weysaystay waxaanu leeyahay salaad baan u weysaysanayaa ilaahay daraaddiina arrinka waan u samaynaya laakiin waxaanu leenahay weysadadaasi ansixi mayso waayo dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam kayfiyada iyo qaabkaa iminka aad u weysaysatay uma weysaysan mar haddaad rasuulku ku khilaaftay kayfiyadiiyo qaabkii cibaadada loo qabanayeyna mutaabacadii baa kaa maqan alkhaamisu arrinka shanaad rasuulka lagaga dayanaya waa azamaanu waa xagga waktiga oo haddii rasuulku cibaadada wakti go-an uu u yeelayna waa in waktigeedii la sameeyo sida salaadaha shanta iyo zakaatu lfitr iyo adkaartan la akrinayo salaada dabadeed salaadaha waxa weya rawaatibtaa ee sunnada ah ee salaadaha faralkaa ka horeeya ama ka dambeeya wakti baa kuwaa loo yeelay waktigoodii waa in la qabto haddii cibaadada wakti gooniya aan loo yeelinna aduu wakti gooniyaha u samaynin tusaale ahaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu faray ummadda in la booqdo xabaalaha ziyaarat alqubuur si iyagana loogu soo duceeyo dadka booqanaya ana ay ugu soo cibro qaataan oo aakhira ay ugu xusuustaan qalbigooduna ugu soo jilco laakiin wakti rasuulku muu yeelin calayhi salaatu wasalaam muu odhan sanadkiiba mar bishiiba mar labadii biloodba mar muu odhan rasuulku adigu haddaad wakti u yeeshaad tidhaahdo xabaasha waxaan tegayaa sanadkiiba maalin heblaayaan tegaya waxay noqonaysaa markaa inaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggii waktiga aada ku khilaaftay haddii waxa weeyaan cibaadada aan wakti loo yeelin marka adigu aada karto ee ay kuu fududaato un samee adigoon wakti aanu qabanahayn masalan ziyaarat alqubuur xabaalaha kuugu dhow adoon safar u gelin marka ay kuu sahlanaato aad firaaqo u hesho ee aada waxa weeyaan una baahato arrinkaa inaad aakhiro xusuusato iyo mawdkiiyo geerida markaasunta waxa weeyaan iyagana ducadii rasuulka usoo akri adiguna aakhiro kusoo xusuuso wuxuu uhi sheekhu kaman daxa waa sida ka udxiyadii qala fii ramadaana dadkao dhan maanta haddii la idhaahdo udxiyada haddaynu qalla ramadaan ka warraba dhexdeeda waxay odhan dee waa khalad oo maxaa dhacay dee rasuulku muu qalin ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalinta waxa weeyaan ciidu ciidda carafa ama ciid uladxaa ayaa uu qalay iyo ayaamu tashriiqa waxa weeyaan ka dambeeya marka waxaa la rabaa miisaanka caynkaasi cibaadaadkao dhan in la saaro oo uu ka daba yimaado hadalka ah rasuulkaa sameeyey sidaa u sameeyey waktigaa sameeyey intaa ka sameeyey waa sax rasuulku waktigaa muu samayn intaa kamuu samayn qaabkaa umuu samayn sax maaha miisaanka caynkaasi waa in la saaro waa miisaankii mutaabacada asaadisu waa almakaan waa xagga meesha oo haddii cibaadada rasuulku calayhi salaatu wasalaam meel gaara in lagu sameeyo uu inoo sheegay oo uu sharciyeeyey waa in lagaga daydo sida salaadan salaatu ljamaaca aynu masaajidda ku tukanayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa u sameeyey xajkii dee meel baa loo xadiday meel baa loo xajiyaa gaara haddii waxa weeyaan cibaadada meel gaara sharcigu aan u xadidinna oon odhan halkaa ku sameeyana adigu meel gaara ha u xadidin oo ha u waxa weeyaan magacaabin ee meesha ay suurtagal kugu noqotoba cibaadadaasi ku samee tusaalaheedu waxau noqonayaa bu uhi sheekhu kaman ictakafa sida qofka ku ictikaafa fi lfalawaat meelaha banaanada ictikaafkana dee meel gooniya loo yeelo waa masaajidda weyn banaankan ku ictikaafaya marka ansixi mayso rasuulka kuma dayan ama qofka idhaahdo baytulmaqdis baan u xajinaya anigu waan iska daynaya waxa weeyaan kacbada iyo almashaacir almuqadasa samine iyo carafa iyo musdalifa iyo meelaha kale waxa weeyaan xajka lagu sameeyo sidaas oo kale meel aanu sharcigu uxadidin adigu ha u xadidin xataa waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday qofku masaajidka inuu meel ku yeesho u dhahdo anigu masaajidka halkaasumaan kaga tukanaya taasuu xataa rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam meeshii marba aada soo gaadho ee waxa weeyaan kuu fududaata ku tuka adoo safka hore ku dadaalaya weliba dhinaca midig inaad ku tukatana xaggaasi dhinaca midigta xiga inaad ku tukatana ku dadaalaya laakiin meel gaaroo sijaad sijaadad yar adigu aada dhigato inaad tidhaahdo anu halkaasaan masaajidka ku leeahay waxa weeyaan taasi waa la diiday waayo cibaadadan meesha adigu aada u xadidayso aada u cayimayso rasuulku muu cayimin iska ilaali marka ha u cayimin marka haddaad doonaysa rasuulka calayh isalatu wasalaam inaad ku dayato arrimahaasoo dhan waa inaad kaga dayato sababta nooca cibaadada qadarka laga samaynayo kayfiyadiiyo qaabka loo samaynayo xaggii waktiga xaggii meesha inta waa inaad kaga dayato ayuha alikhwa bu uhi sheekhu cadduu ku qaniina calaa sunnati rasuuli sala allahu alay wasalam sunnada rasuulka binnawaajid gows dambeedyada ku qaniina waxa weeyaan si adag bimacnaa u qabsada wwaslukuu mara ariiqa salafi saalix dadkii horreeyey wanaagsanaa waddadoodii mara saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii wanaagga ku raacay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay inuu raalli ka noqday oo ay saxsanaayeen oo wakunuu hada calaa maa kaanuu calayhi diintii ay haysteen haysta idinku dariiqadii ay marayeenna mara oo wanduruu eega hal yadiirukum daalika shay arrinkaasi miyuu wax dhibaata idiin keenaya idiin keeni maayo wanaag ayaa uu idiin keenaya iyo khayr iyo baraka wuxuu uhi sheikhu diin lislaam diinta islaamku mabniyun waa mid ku dhisan calaa aslayn laba asal laba seesoo waaweyn ayaa diinta islaamka ay ku dhisantah oo in loo ilaaliyo ay tahay waa labadii aynu ka hadlayna waa ikhlaaskiiyo mutaabacadii wey ayuu mar labaad sheekuu ku soo celinaya iclam ogow buuhi akhi lmuslim wafaqanii allahu wayaak ilaahay anigiiyo adigaba hayna waafajiyo limaa yuxibuhu wayardaa waxaa ilaahay u jeceliye raalli u ka yahay ana diina alislaami diinta islaamku mabniyun waxa ay ku dhisantahy calaa aslayni laba asal oo haamayni muhima oo aasaasiyeyni aasaasah oo ashyaada kale o dhan lagu dul dhisayo wa humaa iyagu kamaa yali waa sidan soo socota alawal asalka koowaad anlaa nacbuda waa inaynaan caabudin ila allah ilaahay mooye cid kale waa inaynaan caabudin waxdahu kelidii xaalo uu yahay oo laa shariika lah cid wax la wadaagtaani jir asalka koowaad ee diinta ay ku dhisan tahay waa kaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi kuwii kitaabka la siiyow waa yuhuud iyo nasaara tacaalow u kaale ilaa kelimatin kelmad sawaa'in baynanaa wa baynakum annaga iyo idinkaba inoo dhaxaysa oo aan la kala xigin cid walbana laga rabo kelmaddaasi waxa weeye anlaa nacbuda inaynan caabudin ila allah ilaahay mooye cid kale inaynan caabudin makhluuq oo dhan in cibaadada laga ilaaliyo walaa nushrika bihi inaynaan ilaahay la wadaajin shay-an shaynaba walaa yatakida inaanu ka dhigan bacdunaa barhkeen bacdan barhka kale arbaaban rabbiya oo inaanu ka dhigan min duuni illah ilaahay sokadii rabbi ka dhigashaduna waxay noqonaysaa cid haddii xalaalaynta iyo xaaraantimaynta laga qaato dee rabbi baa laga dhigta oo wixii uu xalaaleeyana la idhahdo waa xalaal wixii uu xaaraantimeyn la dhahdo waa xaaraam fain tawallow hadday jeestaan oo yeedhmadaas si ay aqbali waayaan faquuluu waxaad tidhaahdaan ishhaduu markhaati ka ahaada biannaa muslimuun annaguna nahay kuwa muslimiina oo ilaahay u hoggaansamaya macnaa idinku markaa islaamnimadiina ha la gabanin ee waxaad ku faantaan ooad ku ictisaastaan ha noqoto islaamnimadiina war soo maydaan diidin gaalo islaamnimadii iyo tawxiidkii iyo raacitaankii rasuulka annagu taasaanu haddaba haysannaa maanta dadka muslimiinta ahi in fara badan ayaa waxaa laga yaabaa iyagoo gaalada ka baqanaya ama cisaynaya ama wax ka rajaynaya inay ka baqdaan inay islaamnimadooda ay sheegtaan oo islaamnimadooda ay ku faanaan oo sharafta waxa weyaan islaamnimadooda ay leedahay ay waxa weeyaan ku sifoobaan laakiin ilaahay wuxuu leeyahy waxaad tidhaahdaan haddaad gaalay diideen wanaagga aanu idinku yeedhniyo tawxiidka markhaati ka ahaada annagu inaan muslimiin nahay waxa aad ku jirtaana beri aanu ka nahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale inaydan caabudin wa hada huwa macna ashhadu an laa ilaaha ila allah asalkaa koowaad waxa uu ka dhigan yahay ashhadu an laa ilaaha ila allah hadda waa kii macnaheedu ahaa ilaah xaq lagu caabuda inaanu jirin ilaahay mooyaane asalkan koowaadna waa ilaahay oo qura in la caabudo iyadoon cidna lala wadaajinahayn waathaani asalka labaadna anlaa nacbudahu waa inaynaan ku caabudin ilaahay ilaa bimaa sharaca wuxuu ku sharciyeeyey mooyaane fii kitaabih kitaabkiisa qur'aanka ah aw fii sunnati rasuulihi sala allahu aleyh wasalam muxamed ama sunnada rasuulkiisa muxameda laa laa bilbidaci bidaca waa inaynaan ku caabudin ilaahay iyo walahwaa waxaa hawadu ay keensatay waa inaynaan ku caabudin waa asalkii labaad cibaadadu inay noqoto mid sharciga waxa weeyaan laga qaato oo baabka cibaadadu waa xidhan yahay qaabka loo cibaadaysanaya ilaa intii sharcigu kaaga furay mooyaane baabkaasina wuxuu ku dhisanya cala aliqtidaa lalibtidaac kudayashuu ku dhisanya baabka cibaadadu ee kuma dhisna inaad adigu aada iska bilaabato cibaado bidcada iyo sunnada lagu sheegayana halkaasunbay ka bilaabantaa asalkaa labaadoo la dayacay weeyaan bidcadu waa ilaahay oo la caabuday laakiin lagu caabuday waxaanu sharciyey bidcadu waa taasun wax kale maaha waayo ilaahay sidaa doonta u caabud laguma odhan ee waxaa lagu uhi nebi baanu kuu soo dirayay rasuul rasuulkaasaa ku baryay sad ilahay u caabudi lahay isagun ku dayo daba soco haddaad taa ka baydhaad adigu iska samaysato sidaad ilaahay u caabudi lahay taasi ayaa bidcada noqonaysa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi ittabicuu raaca maa unzila ilaykum waxaa laydiin soo dejiyey min rabbikum rabbigiina xaggiisa laydinka soo dejiyey walaa tattabicuu ha raacina min duunihi sokodi awliyaa kuwa aad soo dhawaysanaysaan oo aad jeceshihiin oo sharcigiiyo diintana khilaafsan qaliilan waxaa yar maa tadakaruun inta aad waantowdaan ayaa yare marka ilaahay wuxuu tilmaamayaa in laga rabo dadkii inay itibaac la yimaadaan raacitaan iyo ku dayasho oo iyaga loogama tegin baabkii waxa weeyaan cibaadada sidii ay u dhacaysa wa qaala tacaala ilahay wuxuu uhi wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idin siiye fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu ka reebtoonaada wattaquu allah ilaahayna ka baqda ina allaha shadiidu lciqaab ilahay ciqaabkiisu waa miduu daran yahay marka rasuul baa laydiin soo diray isagoo u daba socda wixii cibaadihii khayr iyo wanaag uu idinku sheegaana la yimaado siduu ula yimi ula yimaada wuxuu idinka reebay ka dheeraada u idin yidhahdana ka dheeraado haw dhawaanina wa hada huwa macna ashhadu ana muxamedan rasuulu ullah asalkan labaadna waxa uu la macno yahay qowlka aada leedahay waxaan ka marakacayaa moxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay oo maxamed waa rasuulkii ilaahay macnaheedu waxa weeyaan sida hore inoo soo martay waa ka in la raacaa ay waajib tahay oo lagu daydaa cid kastoo isaga ka soo hadhay raacitaanka la raacaya haddaan lagu raacayn wuxuu la yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam raacitaankiisu baadil buu noqonaya qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahu llahu fi kitaabihi alqayim iqtidaau siraat almustaqiim wuxuu uhi wahaadaani alaslaani labadan asal oo ah in ilaahay la caabudo iyo in ilaahay lagu caabudo wuxuu sharciyeeyey jimaacu diin diintii oo dhan bay kuusoo ururinayaan oo diintuba intaasunbay ka koobantah ilaahay in kelidii la caabudo iyo in loo caabudo siduu u sharciyeeyey anlaa nacbuda waa inaynan caabudin ila allah wa an nacbuda waa inaynu ku caabudno bimaa sharaca wuxuu sharciyeeyey laa nacbuduhu bilbidac ilaahay ku caabudi mayno bidac oo ah waxaanu rasuulku ilaahay ku caabudin subxaana wa tacaala wa haadaani alaslaani labadan asal humaa iyagu taxqiiqu shahaadatayni labadii shahaado oo ashhadu an laa ilaha illa allah iyo ashhadu anna moxamedan rasuulu allah taxqiijintoodii weeye iyo dhabayntoodii allatayni labadaasi shahaado humaa iyagu ra'su lislaam madaxii islaamka ah oo haddii labadaa la waayo bimacnaa islaamnimo iyo diinimo jirayso sida haddii qofka madaxa laga jaraba jiritaankiisu uu baaba'ayo oo jasadka inta kale aanay sii shaqaynahayn marka labadaasi asal qofka muslimka ahi waa inuu ilaalintooda waxa weeyaan uu ku dadaalo iyaga oo la xaqiijiyo oo laga soo baxo oo sidooda loola yimaado ayaa islaamnim islaamnimadii dhabta ahayd iyaga oo laga tago kulliyan oo la buriyaana dee waa kufriyo gaalnimo haddii waxa weeyaan wax laga dhimo la nuqsaamiyana waa qofka nuqsaan iyo dacfi ku jira islaamnimadiisa wuxuu uhi sheekhu man lam yakfihi qofka aanu ku fillaan alqur'aanu qur'aanku iyo wasunnatu sunnadu falaa kafaahu llah ilaahay wax ku fillaadaba ma tusiyo macnaa qofka muslimka waxaa loo baahanyay in qur-aanka iyo sunnadu ay ku fillaadaan oo wixii qur-aanku uu sheegana uu la yimaado wixii uu reebana uu ka tago kadalika sunnada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo waa inaanu qofku yeelan masaadir kale meelo kale waxa weeyaan uu sharciyeynta diinta iyo cibaadaadka uu ka qaato waa inay labadaas ay ku filaadaan qaala dakara wuxuu sheegay alcalaamatu ibnu lqayim fi zaadi lmicaad qowlahu tacaala buu sheegay ilaahay uu yidhi awalam yakfihi miyaanu ku filayn ana anzalnaa calayka inaanu kugu soo dejinnay alkitaaba kitaabkii qur-aanka inaanu kugu soo dejinnay oo yutlaa calayhim lagu dul akhrinay miyayna taasi ku filayn daliilka kaley doonayaan waa maxay xujada kaley raadinayaan waa maxay waxa kale in la raaco ay jecel yihiin waa maxay miyaanu qur-aanku ku filayn faqaala wuxuu uhi ibnu lqayim faman lam yashfihi lqur'aanu qofka aanu qur'aanku shaafiyin ee aanu ka shaafiyin waxa weeyaan shubahaadka oo ah waxyaabaha qofka shakiyada ka gelaya baabka cibaadaadka iyo caqiidada iyo waxa la yidhaahdo shahawaadka oo ah waxaa macaasida qofka la soo darsaysa qofka aanu qur-aanku ka shaafiyin falaa shafaahu llah ilaahay ma shaafiya buu yidhi dawo kale dee looma hayo qofkaasi waman lam yakfihi qofka aanu qur-aanku ku fillaanna falaa kafaahu llah wax ku fillaadaba ilaahay ma tusiyo macnaa waa habaar qofka caynkaasiyo sheekhu uu habaaray qofka qur-aanka ku fillaan waaye uu shaafiyi waaye ee wax kale raadinaya sheekhayaga kama aanaan maqal iyo madhabkayagu ma haysto iyo maanaan arki jirin waxaan intaa xujadiisu ay noqotay falaa shafaahu llahu walaa kafaahu llah ilaahay ma shaafiyo ilaahay ma kaafiyo buu leeyahy qofka muslimka ah mar haddii loo sheego qur-aankaa sidaasi yidhi oo ciduu diintooda ku kalsoon yahay ay u sheegaan waa inuu qaato aqbalo wey haddii la dhahdo rasuulkaasaa yidhi waa inuu aqbalo maaha inu wax kale ka hor keeno anugu maan arki jirin dee qur-aanka anad aqoon waxaanad u arki jirin oo sunnada rasuulka anad aqoona jahli baad ku sugnayd ee maalinta cilmigai khayru kusoo gaadhay aqbal oo qaado oo ha kugu filaadaan wuxuu odhanayaa qofkii annaga madhabkeegu ma qabo oo madhabkaagu muxuu haddaanu qur-aankii sunnadii waafaqsanayn muxuu kuu tari madhabka waa baadila iska tuur oo qur-aankii sunnada raac sheekhayagu mu odhan dee haddaanu sheekhiina odhan ilaahay baa yidhi oo nebigaa yidhi ee ma sheekhii inaad raaci doontaa mise allah baad raaci subxaana wa tacala iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkaa iska ilaaliya hadallada noocaasiya wa qaala abu ibraahim wuxuu yidhi waa sheekha kitaabka qore waman lam yakfihi alkitaabu wasunna qofkaan kitaabkiiyo sunnadu aanay ku fillaan falaa kafaahu llah ilaahay subxaana wa tacala wax ku fillaada ma siiyo waman lam yaqnac bilkitaabi wasunna qofka aan kitaabkiiyo sunnada ku qancin falaa aqnacahu llah ilahay weligiiba ma qanciyo muxuu ku qanciba dee weligiiba wuxuu ku qanco heli maayo niga kitaabkiiyo sunnada waxa weeyaan ay qancin waayeen wuxuu yihi sheekhu tacriif lbidca bidcada tacriifkeeda in badan baynu bidcada tilmaanay haddaba maxaa bal bidcaa maxaa bidca la yidhaahdaa bidcada waxaad moodaa dadkeenu inay u yaqaaneen wixii iyaga ku cusub ayuunbaa bidcaa ee hore aanay u arki jirin walow aayad qur-aani baa ha tusisee ama sunnada rasuulkaba arrinkaasi ha ku soo arooree waxaad arkaysaa iyagoo kule ninkaa hebel waa bidci weeye oo maxaa dhacay muxuu sameeyey waxaasuu sameeyaa waxaa uu sameeyaa waxaa waxay sheegayaan ay leeyiin wuu sameeyaa o dhami wax qur-aanka ku yaaliyo sunnada idan bidcada daabidkeedii maxay ka dhigteen iyo sumadeedii wixii iyaga ku cusub ayuunbaa bidcaa maxaa sunnaa wixii iyagu ay ka caado dhigteen ee iyagu ay yaqaaneen ayaa ayuunbaa sunnaa daabidka noocaasiya iyo xadka noocaasiya in bidcada loo yeelo waa khalad bidcada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay wax kasta oo hadyigiisii iyo dariiqiisii khilaafsan inay tahay oo cibaado iyo diin looga jeeda adduunye laga hadli maayo iyada adduunyada waxa asal oo inay mubaax tahay inay bannaan tahay wixii sharcigu mamnuucay mooyaane laakiin baabka diinta iyo cibaadada iyo caqiidada wixii la aaminayo iyo u dhawaanshaha ilaahay loo dhowaanayo baabkaa marka la joogo waxaa bidca ah wixii khilaafa hadyigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana sunno ah wixii waafaqa hadyigii iyo dariiqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii adiga waxaa sunnada rasuulka khilaafsan ay kuu soo horreeyeen horrayntaasi waxba tari mayso oo sunno kaaga dhigi mayso haddii waxaad sunnada rasuulka waafaqsan adiga aanay ku soo gaadhin oo jahli aad kaga sugnaydna taasi bidca ka dhigi mayso shaygii bidcahana bidcadiisii buu ahaanayaa shaygii sunnahana sunnadiisii buu ahaanaya waxaa lagu kala garanayaana waa dariiqadii rasuulku waafaqsan yahay kani waa sunne kani dariiqadii rasuulku khilaafsan yahay waa bidc daabidku waa kan wuxuu uhi sheekhu albidcatu bidcadu kullu ictiqaadin waa caqiide kasta aw camalin ama shaqo kasta aw lafdin ama erey kasta oo uxdita lala soo darriyey bacda mowti nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu intuu dhintay kadib oo aan jirin waktigii rasuulka biniyati tacabud iyaday la socoto niyo cibaadaysi oo qofku markuu caqiidadan la soo dariyo camalkan iyo ereygan iyo lafdigan ujeeddadiisu waa inuu ku cibaadaysto iyo wataqaruba ila allah ilahay in loogu dhowaado walam yadulla shaygaasi oo aanu tusin calayha addaliilu daliilkii min alkitaabi ka mid aha walaa min asunna walaa min ficli salaf saxaabaduna aanay samayn shaygani waa caqiido qofku wuxuu leeyahay caqiidadaasaan ilaahay ugu dhowaanaya maxay tahay caqiidada ilahay ugu dhowaanaysa waa caqiidada in waxa weeyaan lagu tawasulo awliyada iyo saalixiinta oo ilaahay iyaga loo sii maro sida madaxweynahaba wasiirada loogu sii mara yidhahdeen ilaahay subxaana wa tacaala inaad cid usii marto marka aad baryayso kaagama baahna inaad cid tidhaahdo nool noo ducee taasi waa macno laakiin cidaan kuuba ducaynahayn oo dhimatay ama kaa maqanba inaad ilaahay subxaana wa tacaala usii marta ilahay kaagama baah waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan buu ilahay addoomayga hadday kaa weydiiyaan anigu waan u dhowah ka waxa weeyaan ibaryana baryadiisa waan aqbalaya ilaahayna subxaana wa tacaala laguma matali karo madaxweyne wasiirre iyo agaasimayaal iyo dadka noocaasi loo sii maro ilaahay sidaa kula toos iila soo xidhiidh markaa qofku caqiidada noocaasi u leeyay ilaahay baan ugu dhowaanaya ama camal buu ilaahay ugu dhowaanayaayo wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayaa xadra uu xadreeyo oo marna waxa weeyaan dhulka u dhawaado marna kor u soo kaco ilaahay baan ugu dhawaanayaa buu leeyahy rasuulku ma ugu dhawaaday arrinka noocaasi waa may idan de waa bidco wuxuu akrinayuu leeya ilaahay baan ugu dhawaanaya sida heesahan mawlidka la idhaahday ay akhriyaan ee masaarida iyo waxa weeyaan raggan dambe ay dejiyeen kuwa akhrintoodan ilaahay ugu dhawaanayaa buu leeyahy rasuulku ilaahay ma ugu dhawaaday kuwa akhrintooda waa maya hadduu idhahda ha ugu dhawaadee been buu sheegay isagaaba qiriya waktiga la qoriyo cidda qortay iyo goorta ay yimaadeen waxani inay beri dhawayd ahayd oo rasuulkaad sheegaysaa laa saxaaba walaa taabiciin walaa xataa a'immadii arbacada ahayd waxa wey inay ka dambeeyeen ayaa la isla qirsan yihi markaasu haddan le rasuulkaan ugu dhawaanaya dee rasuulku mar haddaanu ilaahay baan ugu dhawaanaya mar haddaanu rasuulku ilaahay ugu dhawaan waxa weeyaan bidca weyaan waxa aad samaynaysa ee aad akrinaysa wuxuu ihi sheekhu aqsaamu lbidcati khamsa bidcada qaybaheedu waa shan wa kulluhaa dhammaanteedna dalaalatu waa baadi suu rasuulu ku sheegay ee bidco wanaagsan oo qurux badan iyo mid foolxumi ma jirto waxaani mar haddii waxaad cibaado uga jeediyay inaad ilaahay ugu dhawaato rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ilaahay aanu ugu dhowaan dee waa bidco bidcana waa dalaala suu rasuulku tilmaamay wa bacduhaa barhkeedna asharu waa ka shar badayaha min bacdin barhka kale ta koowaad waa bidcatun ictiqaadiya bidco qofka caqiidada ka gasha wahiya iyadu kullu ictiqaadin waa caqiide kasta wayukhaalifu lkitaaba wasunna kitaabkii sunnada khilaafsan kaman yactaqidu sidoo qofka caqiidaysan ana alaqtaaba qudbiyadu iyo walabdaala kuwa yidhaahdaan waa awliye isbadbedesha iyo walaqwaas kuwa yidhaahdaan waa kuwo gargaarkii gurmadka bixiya yatasarafuuna inay iyagu ku tasarufaan fi lkowni caalamka waa waxay ahlu tasawufku dadka u akhriyaan inaa aqtaab baa jirta arbacaa oo caalamkaba iyagu waxa weeyaan haya oo maamula iyo abdaal awliya isbedbedelaysa aqwaad kuwa gurmadka iyo gargaarka waxa weeyaan bixiya qofka caynkaa aaminaa wuxuu ku dhacay bidca ictiqaadiya aw yaclamuuna alghayba ama aamina dadka uu sheegaya in haybkii waxa maqan ay og yihiin wa hada kufr kaasina waa gaalnim waa bidco gaalnimona ah arrinta labaad waa bidcatu lafdiya bidco xagga ereyga ah wa hiya iyadu kullu lafdin waa dhawaaq kasta oo talafada bihi shaksu qofku uu ku dhawaaqay oo uu ku hadlay tacabudan cibaadaysi awgii uu ugu hadlay wa huwa lafdigaasoo mukhaalifun lilkitaabi wasunna kitaabkii sunnada khilaafsan kaman yadkuru illaah sida ka ilaahay ku xusaaya bilismi lmufrad magaca mufradkee qura odanaya allah allah allah allah allah allah allah intaas intaas wuxuu ka dhigaya xus ilaah iyo dikr rasuulka calayhi salaatu wasalaam allah oo qura kamu dhigin waxa weeyaan xus ilaahay la xusayo waxbuu raacin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa marka lafdigaa allah ama lafduljalaal ku soo arooray waxaana culimmadu yidhahdeen waxaana xusba maaha waa edeb daro haddaan maanta o dhan ku celceliyo magacaaga ka waran oon idhaahdo waxa weeyaan maxamedow maxamedow maxamedow maxamedow so odhanayso waar nala hadal oo maxaad laga rabtaa adna weydiinaysa ama naga daa magaca inaad ku celcelinayso soo sidaa odhan maysa oo khalad maaha magacaaga qura inaan ku celceliya marka ilahay insaa loola khitaaba sideedaba waa khalad wey oo allah allah qura lagu celceliyo wax raaci ilahay waxaasaan ku weydiisanaya ilahay waxaasaan kaa magan gelaya ilahay waxaa nasiib ilahay oo saasaa tahay dhaho ilahay amaan oo magacihiisa ku amaan aw bidamiir ama in damiirka ilaahay subxaana wa tacaala lagu xuso damiirkaa huwa ah way sii gaabiyeenoo waxay idhahdeen marka hore allah magacaasoo quraan ilahay ku xusayna kadibna waxay idhaahdeen allahna way way yaro dheeraatee damiirkaasi oo huwa ah ayaanu ku xusayna waxaan odhanana un hu hu huwa huwa huwa huwa waad maqashay baan malaynaya huwa huwa huwa dee maxay tahay isaga isaga isaga weeyaan haddaynu macnayno isagee baad ujeedaa isagu muxuu yahay isaga maxaad ka doonaysaa isaga maxaad weydiisanaysaa hadalkaaga dhamaystir markaasay sii gaabiyeenay yidhaahdeen huwad way nagu dhaa way nagu dheeraatee wowgaa inaga tuura ha adoo qura soo reeba baa dabeetana ka dambaysa taasaa lagu gebagabeeyey meel loo dhaafaa ma jirto markaasay yidhahdeen waxa weeyaan waa waa sadriya la yidhaahdaayo waa laabtaa laga xusaya ilaahay subxaana wa tacaala laabta ayaa laga xusaya oo haadaasoo qura ilahay lagu xusaya hadi kullaha waa bidac iyo muxdathaat oo waxaan rasuulku samayn alayh salaatu wasalaam qur-aankana aan ku saaro xusna maaha waa ciyaar waxan ciyaar weeye jees jees iyo magacyadii ilaah oo lagu ciyaarayo arrinka saddexaad waa bidcatun camaliya bidca camalka gasha wahiyadu kullu xarakatin waa dhaqdhaqaaq kasta oo sadarat min alinsaani insaan kasoo fusha tacabudan isagoo ku cibaadaysanaya arqusu sida dadka isruxayo kale cinda dikri markay ilaahay xusayaan wuu u dhaqdhaqaaqaya xarakaad buu samaynaya maruu foorsado iyo mar sidaa mid dhinac dhinaca baa jirta oo garbaha laisla soo dhaco iyo mid waxa weeyaan la la foorarsanayo dhaqdhaqaaqa noocanaad samaynayso maxaad uga jeedaa miyaad iska ciyaaraysaa mise ilaahay baad ugu dhawaanaysaa haddaad tiraahdo waan iska ciyaaraya oo ilaahay baa ayaan xusayaa baad le saad u ciyaaraysa qof ilaahay xusayo ciyaaraya xaggee lagu hayo soo kii dikrigu keensan jiray khushuuc iyo iyo sakiino xasilooni iyo waxa weeyaan qofka qalbigiisoo cabsooday iyo indhihiisoo ilmeeya haddaad tidhaahdo ciyaari maayo mae isruxanaa baan ilaahay ugu dhawaanaya oo isruxa caynkana nebi maxamed ilaahay ma ugu dhawaaday nebi maxamed rukuuc buu ilaahay ugu dhawaaday iyo in laga soo kaco iyo in la sujuudo xarakaadkaa salaada ku jira ilahay waa loogu dhawaanaya leannu rasuulkaa ugu dhawaaday calayhi salaatu wasalaam rasuulkaana yihi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli laakiin isruxa caynkana iyo jaaskan iyo ciyaartan nebi maxamed ilaahay ugumu dhawaan subxaana wa tacaala culimmaduna waxay yidhaahdeen afarta madhab madhab ulmaliki iyo shaafici iyo xambali iyo xanafi a'immada waxa weeyaan ahlu fatwa ahaa ee madaahibtaa ka tirtaan waxay isku waafaqeen qofka ciyaarta iyo isruxa iyo jaaskaa yidhahda ilaahay baan ugu dhawaanayaa inuu yahay faasiq iska dhaafinaya mid ilaahay u dhawaadee shahaadadiisana aan la aqbalahayn markhaatina aanu gelahayn ninka caynkaasi iska dhaaf in la yidhaahdo waa nin ilaahay subxana wa tacala xuse ta afraad waa bidcat maaliya bidca xaggii xoolaha qofka ka gelaysa xataa xoolahaagaa raba inaad bidcada ka ilaaliso wa hiya iyadu waxa weeyaan kullu maalin xoolo kasta oo surifa la bixiyey tacabudan cibaadaysi awgii loo bixiyey fii shayin baa lagu bixiyey mukhaalifin lilkitaabi wasunna kitaabkiiyo sunnada khilaafsan ka binaa'i alqibaab sida dhisitaanka qubadaha cala alqubuuri xabaalaha laga dul dhiso oo nin baa waxa uu isagu leeyahay ilaahay baan u dhawaanayaayo ninkaasi aw hebel nin weyn buu ahaaye qabrigiisii ballaacagtan qaada oo intaasoo qubadood ka dul dhiso oo nuuradana u farabadiya meeshuu aad iyo aad ha u nuurtee calan akhdarana ka dul taaga muxuu xoolihiisii ku bixiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhawaaday wax bidcaah bal diinta ilaahay khilaafsan waxabaalaha dhisina baa la yidhi masaajidna ha ka dul dhisina qubadna ha ka dul dhisina ciiddii laga soo saaray un ku celiya an yuzaada calayha buu diiday rasuulku xabaalaha in wax lagu kordhiyo xataa dhagaxanta lagu dul tuulaya waa in laga daayo allahuma ilaa haddii ciiddii ay deeqi weydo ayaa wax kale loogu dari karaa ama tusaaleahaan looga baqanaya daad iyo wax la mida inay qaadaan ayaa wax looga dhigi karaa laakiin xabaal xabaalaha bartankeeda iskaga jirtoo kale in xataa dhagaxaan meelaha looga soo gurayo ciid kale maaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam in wax lagu ziyaadiyo wixii laga soo saaray waa uu diiday waa in intuu lagu celiyo haddii dhulka ay ka soocmi weydo dhulka ay la sinaato markaasaa wax loogu dari karaa si dhulka looga garto oo xabaashu waxa wayaan aan loogu tuman ninkana qubada ka dul dhisa buu yihi wa jacala tawaabiita calayha oo taabuudya ka dul dhisay xabaalihi xoolihiisa markaa bixintaa uu bixiyey baa bidca ila si aan la sharciyeyn buu ilaahay ugu dhawaadeen tashana waa bidcatu tarkiya waa bidco xagga ka tegitaanka qofku waxbuu ka tegaya ka tegista shaygaa uu ka tegay buu ilaahay ugu dhawaanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam shaygaa ka tegistiisa ilaahay uguma u dhawaan ka tegistaas lafteeda ayaa waxay noqonaysaa bidco wa hiya iyadu waxa weeyaan kullu man taraka qof kastoo ka taga shay-an shay min addiini diinta ka mid a shay diinta ka mid uu leeyahy ka tegistiisaan ilaahay ugu dhawaanaya aw ilmubaaxi ama waxyaabaha iska mubaaxa ka mid a ayuu ka tegey tacabudan buu uga tegey cibaadaysi ayuu uga tegey kaman taraka sida qofka ka tagoo kale annikaax guurka aw akla akla laxmi ama cunitaanka hilibka tacabudan cibaadaysi awgii buu uga tegey iyo wa tabatulan u go-itaan uu leeyahay waxaan u go-ayaa cibaadada guurka ayaan ka dheeraanaya haye rasuulku ilaahay ugumu dhawaan in guurka la iska daayo haddaad tiraa anigu ilaahay waxaan ugu dhawaanaya in guurkaba iska daayo de waxaad samaysa waa bidca wey waayo waxaanu rasuulku ilaahay ugu dhawaan baad ugu dhawaanaysa rasuulku ilaahay ugumu dhawaan in hilibka cunitaankiisa la iska daayo haddaa adigu hilibka aanad jeclayn iska daaceedu kugu khasbi mayse laakiin anuun baa iska daayay dheh laakiin ilahay baan ugu dhawaanaya ha odhanin waxaa halkaa iyaduna la mid aan baraarujinaya waxaa soomaalidu ay in badan ay sameeyaan oo ah in reer waliba hilibka waslad ka mid ah ama xubin ka mid ah iska mamnuuceen anagu reer hebel baanu nahayoo garabka ma cunno annaga waxa weeyaan beerka ma cunno keliyaha ma cunno tagoogada ma cunno ayaa idinka xaaraantimeeyey waa baatil wey haddii reer hebeli la isku wada dabci maahe dii ka mid ee tusaale ahaan cuni karta hilibka noocaasi ha cunto xalaal buu yahay qofka isagu le anigu hilibka qaybtaa kama hele qaybtaa kalean ka hela oo aan jecelah waa shay mubaaxa taas inuu kana iska daayo kana u cuno laakiin yaan odhan haddaanu reer hebel nahay taasi waa naga mamnuuc uma geyno ma geyno macnaheeduba xaaraan buu naga yaa idinka xaaraantimeeyey iyagaa iska xaaraantimeeyey la idhaahdo iyo tacriifkeeda taas ku tilmaamay inay tahay arrin kasta oo lala soo dariyey rasuulka dabadi calayhi salaatu wasalaam taas oo la doonayo ilaahay subxaana wa tacaala in loogu dhowaado oo aanu tusin kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanay samaynna saxaabadii rasuulku ridwaan ullahi calayh kadib waxa uu sheegay shan qaybood oo bidcadu ay leedahay darsigeenna cusub wuxuu yihi sheekhu taqsiimun aakhara lilbidca qaybin kale oo bidcadu ay leedahay wuxuu yihi albidcatu bidcadu qismaani waa laba qaybood kubraa mid weyn iyo suqraa mid yar wain shi'ta haddaad doontana faqul waxaad tidhaahdaa mukafira bidco lagu gaaloobo qofka sameeya uu gaaloobayo iyo mufasiqa mid qofkii sameeyey ka dhigaysa faasiq qof aan gaal ahayn laakiin ku jira dembi weyn ilaahay daacadiisana ka baxsan wain shi'ta haddaad doontana faqul waxaad tidhaahdaa waxay u qaybsantaa mukhrija min almilla bidco qofka millada ka saaraysa iyo غayru mkhrijaة min almila midaan milada ka saarahayn kadib sheekhu bal waxa uu noo kala tacriifinayaa bidcada weyn iyo tayar waxay kala yihiin ta lagu gaaloobiyo ta aan lagu gaaloobin wuxuu ihi faama albidcaةu bidcadii miya alkubraa ee weyneyd wa hiya iyadu almukafiraةu waa ta gaalaysiinaysa cidda samaysa wa hiya iyadu almkhrijaةu min almila waata millada iyo diinta ka saaraysa ciddii ku sifowdee fa hiya iyadoo allatii tii wayaan tasilu la gaadhayso bisaaxibihaa qofka sameeya ilaa xaddi alkufri gaalnimo la gaadhaysa waxaanay culimmadu yidhaahdeen bidcada mukafirada ahi waa qofku inuu juxuud ku sameeyo oo uu inkiro shay macluum min addiini bidaruura shay la og yahay oo si cadosha kilaana la og yahay inuu diinta ka mid yahay ama inuu diinta ku soo daro shay si cad loo og yahay inaanu diinta ka mid ahayn sheekhu markaa waxa uu ku tusaaleeyey mabaadi'dan haddaamada ah ee wax duminaysay casrigan jirta kuwa ka mida waxaa se ahlucilmigu ay ku tusaalayn jireen sida bidcatljahmiya oo kale oo ay aaminsanaayeen qur'aanku inuu makhluuq yahay adi waa bidca mukafira amaba se ay lahaayeen janno iyo naari ma abuurna iminka ee dhow qiyaamaha kadib ayuunbaa la abuuraya waa bidca mukafira ama bidcada dadka aaminsan in dadka dhinta ay wax taraan oo caalamkan aqtaabi ay ka taliyaan oo ay ku tasarufaan oo ay maamulaan bidca mukafira weyi wuxuu ihi sheekhu kaman yadiinu sida ka ka diin dhiganaya bilmabda'i alishtiraki mabda'a ishtiraakiyada la yidhaahdo shuyuuciyada aw ilbachi ama mabda'a bachiga albachi waxa weeyaan waa ishtiraakiyada ay la socoto qowmiyadu ishtiraakiyatun qowmiya wey waa ishtiraakiyo iyo qowmiya carabiya isku darsamay waxaana mabda'aasi bachiga aasaasay nin lubnaani ahaa oo ahaa kiristaan kadib dad fara badan oo islaamka u nisbo sheegta ee mabda'aasi ku qancay ilaa dowlado dhanba uu noqday mabda ay ku socdaan sida suuriya iyo ciraaq oo kale marka waa shuuciyo wadata waxa la idhaahdo qowmiyo kadalika yeman bay ka jiraan axzaab mabda'a ku socota kadalika masr aw alqowmiya alcarabiya ama ka diin dhiganaaya qowmiyadda carabinimada ilaa gayri dalika laga gaadhayo min almabaadi alkufriya mabaadida lagu gaaloobo amaba calmaaniyada oo qofku leh diintu nolosha ma maamuli karto ee diinta waxaa loogu talagalay uun in lagu cibaadaysto oo bimacnaa lagu salaado lagu soomo intaasaa loogu talagalay mabda kaafira weeyaan kaasina amaba le waxa weeyaan sharciga ilaahay iyo diinta ilaahay casriga in la isku xukumo uma habboona oo waxa weeyaan eh, waqtiga la soo dhaafay ayaa loogu talagalay ku habboonaa hadihi waa mabaadi kufriya wa ama albidcatu bidcadi miyaa suqra ee yarayd wahiyadu almufasiqa waa tafaasiq ka dhigaysa cidda samaysa wahiya yadu gayru mukhrijatin waa midaan ka saarahayn qofkii min almillati laakiin qofku uu noqonayo faasiq mubtadica fahiya iyadu allatii tii wayaan laa tasilu aan la gaadhahayn bisaaxibiha qofka sameeya ilaa xaddi lkufr gaalnimo la gaadhi mayso kalaswaati aljamaaciya oo kale sida sawdka wadajirka ah ee bidikri dikriga lagu qaado sawdka wadajirka ee dikriga lagu qaado salaada dabadeed ama horteed ama waxa weeyaan waqtiyo mucayanaba muu ka mid ahayn min hadyi nabiyi calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadii rasuulka ciddii markaa ilaahay ugu dhowaataa inay sawd jamaaciya cod wadajira dikrigii kor ay ugu qaadaan waxay noqonayaan kuwo la soo dariyey bidca muxdatha waxaa la mida saas oo kale adducaa aljamaaci bacda salawaati almafruuda ducadan wadajirkaa ee salaadaha dabadood la ducaysanayo taasna rasuulku muu samayn jirin calayhi salaatu wasalaam waxaa la mida ixtifaalaadkan sanawiga ee la samaynayo sida ixtifaalkan bilmawladi nabowi loo sameeyo iyo kan alisra walmicraaj iyo kuwo kaloo fara badan wuxuu yihi sheikhu almubtadicuuna qismaan kuwa bidcada sameeya waa laba qaybood qaybta koowaad waa ducaatun ilaa bidcatihim kuwa bidcadooda dadka ugu yeedhaya kuwaasina waa ay kasii shar badan yihiin kuwa dambe la sheegi doono waayo waxa ay leeyihiin dembigoodii iyagu markay bidcada sameeyeen iyo dembigii ciddii ay lumiyeen ee xaqa ay garab mariyeen waa kuwa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaa fadalluu wa adalluu way lumeen dadkiina waa ay hallaabiyeen oo waa ay lumiyeen mowqifka kuwa laga istaagayaana waa uu ka adkaanaya mowqifka laga istaagayo kuwa bidcadu iyagoona ay ku kooban tahay oo kuwaasi sharkoodii baa wuxuu noqday shar mutacadiya oo ummaddii u gudba oo gaadha kuwa labaadna waa kayru ducaatin ilayha kuwa aan bidcada dadka ugu baaqin ee laakiin iyaga ku sifaysan iyaga laftoodu shar weyn bay dhex fadhiyaan laakiin kuwa hore waa ka sharyi ka shar yar yihiin waxaana ahlulcilmigu ay tilmaamaan ninka mubtadica ah ee bidcadiisa dadka ugu baaqaya xaakimka muslimka ah inay u bannaan tahay inuu tacsiir ahaanba u dilo waayo rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka idin yimaada iyadoo arrinkiin uu yahay mid qura oo dabeeta doonaya inuu idinkala tafriiqiyo fadribuu cunuqahu hoorta ka jara waxaa ahlucilmigu xadiidka ay ka qaateen qofka dadka adduunyadoodii iyo maamulkoodii adduunyo kala tafriiqinaya la yidhi sidaa ka yeela waxaad umalaynaysaa markaa ka dadka diintoodii kala tafriiqinaya ee bidca waxa weeyaan ku dhex faafinaya marka waxay u baahan yihiin raggaasi in hadal iyo gacan iyo wax walba lagu hor istaago si aanay diinta u fasahaadin haddii dadka bidcada sameynaya laga aamusi lahaana oo bidcadooda aan la caddayn lahaynna diinta islaamku beri horey fasahaadi lahayd siday u fasahaadeen diimihii hore ay u baabeen oo maalinba nin wax uu ku soo darayay diin uu ku sheegaayo dabeetana diintii xaqa ahaydba meesha ay ka baxday laakiin diinta islaamka ilaahay wuxuu ku xifdiyey inuu ilaahay u diray dad ilaaliya oo kii bidca waxa weeyaan la soo dariya ama kusoo daraba ku qayliya yasiixuuna calayh oo ummadda uga digaaya wuxuu ihi sheikhu ixdaruu ka digtoonaada albidaca bidcooyinkii ka digtoonaada fi diini diinta lagu soo dariyo ee lagu soo daro bidcadu khatar weyn bay leedahay waayo ilaahay baa subxaana watacaala wuxu uhi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina ilahay wuxuu uhi diintii waan idin dhammaystira wax idinka maqani ma jirto ninka mubtadica ahina ee bidco la soo darinaya ee shay diin ka dhigaaya aan wakhtigii rasuulka aan diin ahayn kaanama waxaad moodaa inuu leeyahay oo kale ilaahay diintii muu dhammaystirin ee intanaa ka maqnayd oo anigu aan ka daba keenay amabase waxa uu leeyahay nebi maxamed diintii sidii ahayd dadka umuu gaadhsiina wuu kala reebayo intan ayaa harhsan oo dadka aanu u sheegin oo risaaladiibuu khiyaamay labada qowlla koodood eegtaaba ka kale waa ka shar badan yahay ka kalena waa ka qadhaadhiya in la idhaahdo ilaahay diinta muu dhammaystirin iyo in la idhaahdo uu dhammaystira nebi maxamed baan dadka soo wada gaadhsiin bidcada waxaa la idhaahdaa khatarta ay leedahay waxaa ka mid a inay diinta dhaawac weyn u geysanayso sababna ay u noqoto ummaddu inay jabto sida culimmadu ay tilmaameen duwal dhan ayaa markii bidco faraha ay la galeen ilaahay subxaana wa tacaala uu baabiiyey sida dowla alcabaasiya oo kale nimankii jahmiyada la odhan jiray markii calanka ay u qaadeen ee ahaa kuwa bidac aad iyo aada u fara badan aaminsanaa oo kuwii haddeer aynu tilmaamayna ay ka mid yihiin ilaahay subxaana wa tacaala haziima ayuu ku riday waxaanu ku salliday ilaahay cadowgii muslimiinta oo tataarkiya sidaasoo kale rasuulku wuxuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofka saaxibulbidca ah inaan tawba laga aqbalahayn macnaheeduna waxa weeyaan bay idhahdeen culimmadu macnaa lama waafajinayo tawbadii oo waxa uu isleeyahay dee qofkii xaq baad ku dul taagan tahay oo ilahay baabaad ugu dhawaanaysaa buu isleeyahy saa ogeed laa yuwafaq litawba waana lagu ciqaabaya inaan tawbada la waafajin can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi man axdatha qofka kusoo dariya fii amrinaa diinta yadan haadaa taas ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun waa wax lagu celinayo oon laga aqbalahayn oo lama odhanaayo marxaban soo dhawow diinta ayu waxaani ka mid yahi waa laga aqbalaya lama odhanayo diinta kamid ma ka mid maha baa la odhanaya horta ammaana ku heli maaye waa lagu dhaleecaynaya arrinka noocaasiya ilaahayna arrinkaa ugu dhowaan maaye ilaahay waa kaga fogaanaya laga aqbali maayo baa la leeyahy akhrajahu lbukhaari wa muslim fii riwaayati limuslim man camila qofka sameeya camalan shaqo qofka qabta uu leeyahy ilaahay baan ugu dhowaanaya oo laysa calayhi amruna diinta yadaasi aan daliil looga haynin fa huwa raddun waa lagu celinayaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa mubtadica waxaa ugu filan khizi iyo hoog wixii uu la soo dariyey wixii uu shaqeeyaba in wejiga lagaga dhufanayo oo la leeyahy diinta ilaahay ka mid maaha adiga ayaa jeebkaa kala soo baxay saasoo kale wuxuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaame in dad laga celin doono xawdkiisa oo xaggaa naarta loo kaxayn doono kuwaasna wuxuu tilmaamay rasuulku inay yihiin kuwii bidaca iyo muxdathaadka la soo dariyey rasuulka dabadi abdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa khataba markuu khudbadeeyo yaquulu wuxuu odhan jiray amaa bacdu intaa kadib miya furfurashada iyo hordhaca kadib miyaa fa ina khayra alxadiidi xadiid waxaa ugu khayr badan iyo war kitaab ullah ilahay kitaabkiisa war laysu sheega kaasaa ugu fiican wa khayru lhadyi hanuunna waxaa ugu khayr badan hadyi muxamedin sala allahu alay wasalam hanuunkii nebi maxamed iyo waddadii u maray wa shara lumuuri arrimihiina waxaa u shar badan muxdathaatuha kuwooda lala soo dariyey ee diinta aan ka mid ahan wakhtigii rasuulka wa kullu muxdathatin arrin kastoo lala soo dariyeyna bidcatun wey waa mid bidca ah wa kullu bidcatin bidco kastaana dalaalatun baadi weeye wa kullu dalaalatin baadi kastaana waa fi nnaar bimacnaa ciddii samaysay naarta ayaa ay ku gelaysa waxaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada ugu celcelin jiray inuu khutabkiisa hordhacooda uu ku sheego hadalka caynkana taasina waxay tusinaysaa rasuulku ummadda bidaca ugaga digaayay sunnada inay qabsadaan oo ay raacaan ay ku adkaadaanna uu ugu adkeynayay khudbad kastuu akhriya rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalka u odhan jiray hada yadullu inay muhim tahay in la soo celceliyo digitaanka laga digayo bidaca iyo muxdathaadka waxaa markaa rasuulku uu tilmaamaya waddo la maro ilaahay loo maray inay ugu khayr badantay tii nebi maxamed maray mid kastoo taa ka duwanna inay shar tahay sharkaasina inuu yahay bidco bidcaduna inay tahay baadi dariiqii xaq ah iyo sunnadii rasuulka laga baadiyoobay mar haddii dariiqii xaq ahaa jannada loo maraayay aad ka baydhayna meesha dariiqaasi uu kugula dhammaanayaa waa naar weey ilaahay albaabadoo dhan wuu xidhay oo jannada lagama soo geli karo ilaa albaabkii nebi maxamed ka galay mooyaane calayhi salaatu wasalaam wadooyinka o dhanna way awdan yihiin ilaa wadadii nebi maxamed jannada u maray mooyaane ninka markaa isagu dhaha waddo kalaan jeexanaya jannada ay geysa dee jannada geyn maysa naartay geynaysa ile jannadu waddo qurhaleeda loo maro tii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa ana hada siraatii mustaqiima faattabicuu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi buu ilaha yidhi waa taa waddadaydi waa tooska wey raaca iyada iska ilaaliya wadooyinka kale faraha badan wadiiqooyinka iska ilaaliya iyo jidka xaqa idinkala leexan rasuulkuna waa tusaaleeye aayaddaa markuu fasiraya wuxuu jeexay layn dheer oo toosan hareerihiisana wuxuu ka jeexay qadad yaryar layma yaroo saa uga baydha wuxuu ihi kaasi waa siraadkii ilaahay weeyaan ee xaqa ahaa kuwaasina waa subushi waa wadooyinkaa yaryare ilaahay uu ka digaayo mid walbana shaydaan baa taagan dadkii ugu baaqayo lowar soo baydha xagganaa dhow waddadaasi way dheertahay miyadan arkahayn tanaad toobiyaayo markiiba aad ka gaadhaysaan jannadii aad ka gelaysaan ila shaydaanku xagga sharkun kaaga iman maayo gaalnimada marka laga yimaado wuxuu ugu jecel yahay waa bidca wey waayo bidcadu waxay bariid iyo dhambaalsida u tahay kufriga iyo gaalnimada wuxuu ihi sheekhu tafakar ka fikir ya akhi lmuslim walaalkayga muslimkaa o fii haadayn alxadiidayn labadan xadiid ee saxiixayn ee sugan ee annabawiyeyn ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ashariifayni sharafta leh alladayni labadaasi oo kharajaa ka soo baxay min mishkaati nubuwa godkii nebinimada ka soo baxay wa amcili nadara aragtida ku dhaadhici fiihimaa labadan xadiid si fiican u eego ka fikir tajiduhumaa waxaad heli doontaa shifaan inay dawo kaaga yihiin laka adiga insha allah min kulli bidcati bidco kasta daway kaaga yihiin oo uxditat lagu soo dariyey fii diin illah diinta ilahay lagu soo daray mar haddii laguhi waa lagugu soo celinaya waana dalaalo naar kugula dhammaanaysa labadaa xadiid baa bidco kasta kaa shaafinaya dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qad xakama wuxuu ku xukumay calaa kulli bidcatin bidco kaste shay kastoo diin laga dhigaayo oo ilaahay in loogu dhawaado la doonayo rasuulku aanu ilaahay ugu dhawaan diinna aanu ku sheegin wuxuu ku xukumay biannahaa dalaalatun baadi inay tahay walam yaqul rasuulku ma odhan bacdun wa bacdun macnaa qaybina waa baadi qaybina baadi maaha ma odhan rasuulku bidcoo dhami waa dalaala bui rasuul waa baadi wa inamaa qaala wuxuu ihi kullu buu ihi dhammaan wa kulluna yaa akhi walaalkayo min alfaadi alcumuum ereyada loo adeegsado marka la rabo in la tusiyo shayga ballaadhnidiisa iyo waxba inaanay ka bixin ayaa ay ka mid tahay wakadalika saas oo kale qowluhu sala allahu aleyh wasalam hadalka rasuulku uhi man camila camalan qofka sameeya camal laysa calayhi amruna diintayadaasi aan ku sugnayn fa huwa raddun waa lagu celinayaa ay marduudun walam yaqul rasuulku ma odhan calaa xasabi niyati saaxibi niyada qofka sameeyaa loo eegayaa ma odhan oo haddii niyadiisu ay wanaagsan tahay camalku bidcaba ha ahaadee ilaahay buu ugu dhawaanaya waa laga aqbalayaa ma odhan rasuulku ee wuxuu ihi mar haddii camalkan aan diinta daliil looga hayninba walow qofka niyadiisu haba wanaagsanaatee waa lagu radinaya waayo dee diintu niyadoo qura ma eegto niyadana way eegtaa oo ikhlaaskii ah waxaa kala eegtaa muwaafaqada kudayashada rasuulka bal xakama calayhi rasuulku wuxuu ku xukumay biannahu raddun in la celinayo camalku aan la aqbalahayn fa idaa qaala hadduu yidhaahda qaa'ilun mid yidhaahda laysa kullu bidcatin dalaala bidco kastaa baadi maaha hadduu yidhaahdo bidcada midna waa xasana midna waa sayi'a u yidhaha midna waa wanaagsanta midna waa xunta walaysa kullu camalin camal kastaana maaha uxdita lagu soo dariyey fi diini diinta fa huwa marduudun mid la radinaya isagu maaha hadduu yidhaahdo oo camalo diinta lagu soo dariyey baa jiroo la aqbalaya hadduu yidhaahdo oo bidcaa faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa man aclamu yaa arrinkanuu cilmi badan anta adiga miyaa am rasuulu llahi sala allahu alay wasalam mise rasuulka ilaah waman atqaa lilah ilaahay keebaa ka cabsi badan anta adiga miyaa am rasuulu llahi sala allahu alay wasalam mise rasuulka ilaah fain qaala hadduu yidhahdo bisariixi hadayn alxadiidayn labadan xadiid sida ayna tusiyeen ee ay ku cad yihiin oo bidco kasta inay dalaalo tahay qofkii samaynayna laga aqbalahay ina lagu radinayo oo wactaqadahumaa labadaa xadiid sida ay tilmaamayaan uu aamino oo camila uu ku camal falo bimaa fiihima labadaa xadiid waxaa ku soo arooray fadaak ay fadaaka almatluub saas waa sidii la rabay wey ee waxtarka lahayd ee uu isaguna ku intifaacay wain kaana hadduu yahay qofkaasi laa yazaalu midaan ka suulin musiran inuu yahay mid kusii madax adeegaya calaa qowlihi lawal qowlkiisii hore oo ah biannahu laysa kullu bidcatin dalaala qowlkiisii hore ah bidco kasta inaanay baadi ahayn walaysa kula amrin muxdathin fi diini marduudan arrin kastoo diinta lagu soo darriyeyna inaan qofka lagu celinahayn hadduu sidaa kusii doodayo faqul lahu waxaad tidhaahdaa ina arasuula sala allahu calayh wasalam rasuulku fii shiqin daan buu taagan yahay oo dhinac buu joogaa oo yaquulu wuxuu leeyahy kullu bidcatin dalaala bidco kasta waa baadi soon kala reebreebin oo yaquulu wuxuu leeyahy man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa rad ninka sameeya camal aan sunnada rasuulka waafaqsanayn waa mid lagu radinayo lagu celinayo wa anta adiguna fii shiqi laakhir daanta kalaa taaganta oo taquul waxaad leedahay siduu rasuulku yihi cagsigeeda aad leedahay waxaad leedahay laysa kullu bidcatin dalaala bidco kasta baadi maahaad leedahay walaysa kullu camalin wa muxdatin fi diini marduuda camal kastoo diinta lagu soo darriyeyna maaha mid la radinaya aad leedahay adigu faqul lahu waxaad ku tidhaa qofka haadihi tani camalka aad samaynaysaa minka adiga waxay ka ahaatay mushaaqatu lirasuuli sala allahu alay wasalam khilaaf aad rasuulkii khilaaftay oo dhinacii uu taagnaa mooyaane dhinaca kale aad istaagtay waddadii xaq ahayd uu maraya mooyaane waddada kale aad martay wadakiruu qofka waxaad ku waanisaa biqowli illahi tacaala hadalka ilaahay uu yidhi waman yushaaqiqi rasuula rasuulka ninka khilaafa bimacnaa dhinaca uu mara mooy dhinac kale iska mara min bacdi ma tabayana lahu lhudaa hanuunkii intuu u caddaaday kadib iska ilaali qofka intaanu hanuunku u caddaan haddii waxa weeyaan khalad uu ku jiro inuunbuu naruuro leeyahy waxaa suurtagelay ilaahay subxana wa tacaala jahligiisa inuugu cudur daaro laakiin xaqiioo kuu caddaaday iska ilaali rasuulka aad khilaafto oo waxaan cudurdaar ilaahay agtiisa kaaga noqonay cudurdaar aad ka dhigato waanu caadaysanayo waanu arki jirrayo weligee baan maqli jirrayo mar qura kama wada tegi karnayo waxaas cudurdaar kuu noqon maayaan cinda allah mar hadduu xaqu kuu caddaaday oo wayatabici raacaa hayra sabiili lmuuminiin waddadaa muuminiintii wanaagsanaa ee saxaabadii iyo kuwii ku dayday ay mareen midaan ahayn mara nuwallihi waxaan uga weli dhigi doonaa buu li ilaahay maa tawalla waxa uu ka weli dhigtay waxa uu raacay baanu raacay hadduu hawadiisa raacay hawadiisa ayuunbaa ayaa ku taxakumaysa oo marba meel u leexinaysa hadduu shaydaan raacayna shaydaanka hadduu qof ibni aadama raacay oo bidcada iyo hawada uu ku raacayna qofkaasunbuu u dullaysnaanaya weligii oo wanuslihi waxaanu ku gubi doonaa aanu gelin doonaa buu ilahay yihi jahannam wasaat waa xumaatay jahannami masiira meel loo noqdana iyadaa u xumaatay allahuma tawafanaa ilaahu nagu oofso cala alkitaabi wasunna annagoo kitaabkiiyo sunnada ku dul taagan oo wanajinaa naga badbaadi min albidaci kullaha bidac oo dhan yaa rabba alcaalamiin saasay ku ducaysan jireen a'immadu imaamu axmed bali raximah llah ilahay subaa